ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسليما bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan meel weliba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna faafareebka wararka oo aan gebi ahaanba caawa ku falanqayn doonno saddex iyo labaatan sanno kadib maraykanka oo u baror diiqaya xasuuqii ka soo gaaray weeraradii koob iyo tobankii sebteembar xilli uu weli sii wado duulaanka uu ku hayo dhulalka muslimiinta iyo taageerada joogtada ah ee uu la garab taagan yahay kayaanka yahuudda waxaan barnaamijkeenna ku falanqayn doonnaa maxay ahaayeen asbaabihii mujaahidiinta ku xambaaray fulinta weeraradaasi haddii maraykanka uu shalay weeraradii koob iyo tobankii sebteembar ku mutaystay taageerada uu siinaya yahuudda maanta oo uu sii kordhiya taageeradiisa yahuudda maxaa kala gudboon muslimiinta maxaad kala socotaa xasuuqa uu taageerayo maraykanka ee ka socda khaza saddex iyo labaatan sanno kadib weeraradii koob iyo tobankii sebteembar xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in dulmigii soo dedejiyey weeraradii sebteembar uu weli taagan yahay muslimiintana ugu baaqday inay u kacaan jihaad ka dhan ah yahuudda iyo maraykanka iyo masaalixdoodaba alkataayib oo ballan qaaday filim dokumentari ah oo ka faaloonaya taariikhda dhigdaadinta ay ku xardhan tahay ee maraykanka iyo dulmiga uu ka wado dunida gaar ahaan caalamka islaamka haddaba maxaan ka ognahay xogta uu xambaarsan yahay filimkaasi barnaamijka ayaan ku falanqayn doonnaa arrimahaas iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa intaannu barnaamijkeenna ku guda jirno waa mar kale iyo barnaamijkeenna faafareebka wararka
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وهجاك أنكو بلونهم ما أنت جودهان ذلك مريكا waxaa looga baror diiqayey xasuuqii iyo raadadkii ka dhashay weeraradii koob iyo tobankii sebteembar ee sannadkii labada kun iyo kowdii dhacay waxay sannadkan ku soo aaday iyadoo maraykanka uu weli ka dhagala'yahay asbaabihii sababay in dhulkiisa lagu weeraro kuwaas oo ay ka mid ahayd taageerada uu siinaya yahuudda maantana wuxuu ka qayb qaadanayaa xasuuqii ugu xumaa ee lagula kacayo reer khaza haddaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inuu weli taagan yahay sababihii loo weeraray daarahaasi waxayna sidoo kale ballan qaaday in mu'asasada al-kataa'ib ay baahin doonto muuqaal sharaxaad dheeriya ka bixin doona dulmiga maraykanka haddaba marka hore aannu dhegaysanno war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada waxayna inoo soo jeedinaya walaalkeen faysal mahad bayaankan oo ciwaan looga dhigay kow iyo tobankii sebteembar maxay muslimiintu nacayb ugu qabaan maraykanka siddeedda rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsan kow iyo tobanka sebteembar laba kun iyo afar iyo labaatan xilli maraykanka uu u baroor diiqayo sannadguurada weeraradii kow iyo tobankii sebteembar laba kun iyo kowdii haddana weli dowladdan ma aysan ku baraarugin cawaaqibta foosha xun ee siyaasaddeeda arrimaha dibadda iyo taageerada ay siiso nidaamka cunsuriga ah ee loogu yeero israa'iil faragelinta iyo gumaysiga uu maraykanka ku hayo dhulalka muslimiinta iyo tabantaabada ay uga qayb qaadanayaan xasuuqa ehelkeenna reer filistiin ayaa ah calaamad kale oo muujinaysa sida dowladdani daalimadda ah ugu guuldaraysatay inay wax ka barato taariikhda dhiigdaadinta ah ee ragaadiyey ummaddooda waxay ahayd saddex iyo labaatan sana ka hor markii sagaal iyo toban haliyey oo mujaahidiin ah oo ku hubaysan iimaan sal adag iyo yaqiinta ballanqaadka allaah ay maraykanka ku weerareen dhulkiisa sadeen xarumaha dhaqaalihiisa ciidankiisa iyo siyaasaddiisa ayna dhulka la simeen derbiyadeeda adag ee ay aaminsanayd inaan la burburin karin nasiib darro halkii ay ahayd inay ka fogaato asbaabihii horseeday halaagga kumanaan ka mid a muwaadiniinteeda ku kala nool dalka iyo dibaddiisa waxay dowladda maraykanka sii kordhisay kibirkeeda iyo duqyaankeeda waxayna si aan gabbasho lahayn u cilaamisay duulaan saliibi caalami ah oo ka dhan ah islaamka iyo muslimiinta maanta kadib in ka badan labaatan sano oo ay hurinaysay dagaalla dhiig badan ku daatay ayna khasaarisay dhowr trilyan oo dollar oo ka mid ah canshuurta shacabka maraykanka dowladdan wax natiijaa kama aysan keenin waxaa loogu yeero dagaalka argagixisada marka laga reebo inay kala kulantay guuldaro ba'an waxaana intaa ka sii daran inay maanta weli ka dhagaala'dahay asbaabihii mujaahidiinta ku xambaaray weeraradaas iyo waxa shuhadada muslimiinta ku riixayay inay fuliyaan weeraradaasi si ka duwan hadallada madaxda maraykanka ee waxba kama jiraanka ah ee ku andacoonaya in sababaha keenay weeraradu ahaayeen nacaybka islaamka uu qabo xorriyadda iyo habnoleedka dadka ameerikaanka ah waxay weeraradu ahaayeen kuwa si toosa uga jawaabayay dhaqannada guracan ee siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka ee ku dhisan qabsashada dhulalka muslimiinta iyo ka qayb qaadashada xasuuq wadareedka iyo gumaysiga yahuudda ku hayso muslimiinta reer filistiin labadaas sabab ayaana ilaa maanta ah kuwa taagan sidii ay u taagnaayeen sannadkii laba kun iyo kowdii maadaama aan arkayno kaalinta uu maanta maraykanku ku leeyahay xasuuqa ka socda khaza si aan sharaxaad dheeriya uga bixinno dagaalka uu maraykanka kula jiro islaamka mu'asasada alkataa'ib waxay dhowaan baahin doontaa muuqaal dukumentari ah oo lagu soo bandhigayo sababaha keenay weeraradii kow iyo tobankii sebteembar muuqaalkan oo la daawan karo wax ka badan muddo saacad ah kuna soo bixi doona saddex luuqadood ayaa tooshka ku ifin doona sooyaalka taariikheed ee maraykanku uu ku leeyahay dulmiga liidnaanta xagga akhlaaqda ah ee haraysay bulshadooda halista uu maanta maraykanku ku hayo nabadda adduunka iyo sababka ay muslimiinta u necab yihiin maraykanka xilli maraykanku maanta uu baroordiiqayo annaguna waxaan dhanka kale u ducaynaynaa shuhadadeenna waxaan allaah u weyddiinaynaa inuu shahaadada ka aqbalo hoggaamiyaasha mujaahidiinta iyo haleeyadii sagaal iyo tobanka ahaa ee fuliyey weeraradii kow iyo tobankii sebteembar waxaan allaah ka baryaynaa inuu gaarsiiyo darajaadka ugu sareeya ee jannada kana abaalmariyo dadaalkii ay u galeen baraarujinta iyo kicinta wacyiga ummadda iyo juhdigii ay ku bixiyeen inay muslimiinta u kacaan jihaadka ka dhanka ah fircoonka maanta oo ah maraykanka waxaan sidoo kale allaah weydiisanaynaa inuu xorriyaddooda u soo celiyo dhammaan maxaabiista muslimiinta ah ee ku jeebaysan jeelalka yahuudda iyo saliibiyiinta ugu dambayntii waxaan dhammaan muslimiinta ugu baaqaynaa inay u istaagaan jihaadka ka dhanka ah maraykanka iyo xulafadiisa yahuudda ayna beegsadaan masaalixdooda ku kala firirsan daafaha dunida maankana ku hayaan hadalka allaah ee ah
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وهجاك هذا بس إذا مقليسين waxay alkataa'ib dhowaan baahin doontaa muuqaal dokumentari ah oo looga faaloonayo dulmiga iyo jaraa'imta maraykanka haddaba maxaan ka ognahay xogaha uu xambaarsan yahay filimkaasi waxaa barnaamijka igala qaybgelaya waryaheenna faysal xasan cali haye faysal waad mahadsan tahay walaalka ee filimkan ay ballan qaaday mu'asasada alkataa'ib ee waa muuqaal dokumentari ah oo ciwaankiisu yahay walkaafiruuna hum addaalimuun waxaana uu soo bandhigayaa sababaha keenay weeraradii kow iyo tobankii sebtembar ee wax ka badan muddo saacad ah ayaa la daawan karaa saddex luuqadood ayuuna ku baxayaa wuxuuna tooshka ku ifinayaa sida maanta war-saxaafadeed ka soo baxay lagu sheegayba sooyaalka taariikheed ee maraykanku u leeyahay dulmiga jawrfalka iyo cadaalad darada sidoo kale liidnaanta xagga akhlaaqda ee haraysay bulshada amerikaanka ah iyo sida ay isku dayaan in akhlaaq daradaas ay u soo dhuufiyaan waddamada kale si gaar ah caalamka islaamka iyo halista maanta maraykanka uu ku hayo nabadda dunida iyo sababaha ay muslimiintu u necab yihiin maraykanka haddii aan muxtawaha muuqaalka iyo risaalada uu gudbinayo aan diiradda saarno sidaan kuu sheegayba waa maraykanka iyo sooyaalka dhiigdaadinta ah ee diiwaanada taariikhda ugu jira ee meesha uu ka soo askumay ilaa maanta qofkii u kurgalay ee muuqaalkaas daawadana uu dareemayo inuu yahay dal isaga oo idilba lagu aas-aasay ama ku aas-aasmay dhigdaadin ilaa maantana dhigdaadintu tahay xirfadda ugu weyn ee ay dunida kusoo kordhiyeen iyagu inkastoo ay isku tilmaamaan dad xadaarad leh oo tixgeliya xorriyaadka iyo xaqdhowrka sida iyagu ay ku andacoonayaan haddana muuqaalkan wuxuu soo bandhigayaa suuradda maraykanku uu sheeganayo mid ka duwan oo ah wejigooda dhabta ah ee waxaana qaybaha hore uu soo bandhigayaa maraykanku inuu yahay mid cadow ku ah insaanka iyo bini'aadanimada ee sidoo kale wuxuu u soo gudbayaa oo usoo daadegayaa maraykanka iyo duulaanadii uu ku qaaday caalamka islaamka iyo asbaabaha duulaanadaas riixay iyo ujeedooyinka uu ka lahaa iyo sidoo kale taageerada maraykanka uu siinayo kiyaanka yahuudda iyo waxa ay ka dhigan tahay wuxuu sidoo kale ka hadlayaa raadadka iyo cawaaqibta maraykanka uu ka dhexlay duulaanadaasi wuxuu sidoo kale soo bandhigayaa kobaca islaamka iyo hoos u dhaca maanta ku soconaya maraykanka wuxuu ka faaloonayaa in maraykanku maanta uu u burburayo akhlaaq ahaan diin ahaan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba iyo xitaa militari ahaanba wuxuu sidoo kale bidhaaminaya ama ifafaaleynayaa mustaqbalka wanaagsan ee islaamka ee soo ifaya iyo in xisbiga allah uu guulaysanayo wuxuu sidoo kale nala wadaagayaa xog iyo macluumaad in badan dadka ka qarsoon oo ah ama soo bandhigaya wejiga dhabta ee maraykanku uu leeyahay wuxuuna keenayaa warbixinno diraasaad tirakoobyo arqaam iyo warbixinno cadowga qudhiisa uu ku qirayo burburka iyo fasaadka uu maraykanku kusoo kordhiyey dunida iyo taariikhda dhiigdaadinta ah ee uu maraykanku leeyahay dabcanna waxaa ka qayb qaadanaya madax siyaasiyiin reer galbeed ah oo qiraya arrimo badan oo ku saabsan mowduucan hogaamiyaal mujaahidiinta ka tirsan oo ka mid ahaa madaxdii qorsheeyey weeraradii kow iyo tobankii sebtembar oo ka warramaya axdaadtan iyo asbaabihii keenay in la qaado waxaa ka qayb qaadanaya khubaro aqoon-yahano saxafiyiin u dhashay maraykanka oo iyaguna qiraya dhibaatada uu maanta maraykanku ku hayo dunida iyo guud ahaan nabadgelyada caalamka qaybaha dambena dabcan wuxuu gudanayaa risaalo nuxurkeedu yahay in xalku yahay islaamka iyo in la iska difaaco dulmiga maraykanka iyo in la soo celiyo sharafkii iyo mejdigii ay ummaddu lahayd waana dabcan filim garnaqsanaya xaqaa'iq ee soo bandhigaya laguna tilmaami karo mid ka mid a isdaaraadka ugu muga weyn ee kaydka maktabadda jihaadiga ah ku jira marka laga hadlayo taariikhda madow ee maraykanka oo aanu dadka in badan ee war u haynin dabcanna qof waliba oo doonaya in uu si cilmi ah u fahmo waxa la isku hayo ama doonayo inuu helo xitaa xogta cadowgiisa maraykanka macrifo iyo aqoon dheeri ahna u yeesho cadowgan isaga ah waxaa la gudboon in uu daawado muuqaalkan oo si daraasaysan oo khulaaso ah kuu siinaya taariikhda qarniyada badan soo taagneed ee maraykanka ee hadba marxalad soo maraysay wuxuuna ogaanayaa sababaha ay mujaahidiin hadafkooda koowaad uga dhigteen beegsiga maraykanka waa hagaag markaana waxaan idinku wareejinayaa waryaheenna cabdiraxiin oo jooga galhareeri oo maanta mikrofoonka la dhex qaaday dadweynaha waxaana ka weydiiyey waxa laga fahmi karo labawajiilnimada maraykanka ee ah in dadkiisa uu ku tilmaamo maato oo uu u borordiiqo kana qayb qaadanayo gumaadka muslimiinta reer khaza cabdiraxiin ayaan idinku wareejinayaa haye cabdiraxiin maanta gaalada maraykanka waxay u baroor diiqayaan xasuuqii muwaadiniintooda lagu gaarsiiyey kow iyo tobanka setembar weeraradii ahaa iyaguna waxay ka qayb qaadanayaan xasuuqa khaza maxaad ka leedahay arrinkaas arrinkaas waxaan ka leeyahay maanta maraykanka waxay u baroordiiqayaan waa dadkii raggii mujaahiinta ee waagi ay laayeen maantana waxa ay leehayaanna waa dadkii ku dhashay maanta falastiin ay duqaynta ku wadaan markan waxaan dhihi lahay maantay kuwoodana u borodiiqayaan annagana maanta kuweynay leehayaan laakiin insha allah waxaan rajeynaynaa ayagu waa iska borodiiqaano in badan inay borordiiqaan waxaa weeye cabaadkaas ay wadaan ayaa annaguna insha allahu rajeyeynaa
weeraradaasi ma la dhihi karaa waxay ahaayeen qisaas caadil ah oo maraykanka iyo yahuudda munaasab ku ahaa
horta weerarkaasu munaasab waa ku ahay waxaa ilaahi subxaana watacaalaana horta fuliyey weerarkaasoo qadaray laakiin boqolkiiba sagaashan munaasab uu ku ahay maraykanka waxaa u leeyahay cadabtooyada muslimiinta uu ku hayo ha ogaado dhaxalka ay ka helaan insha allah waa u bilaabantahay horena waa loogu bilaabay haddina haddii ilahay ku maalmarin waaba ku waafaqsan arrintooda ay heli doonaan insha allah marna muslimiinta ay ka heli doonaan ummadda muslimiintana waxaan kula dadaanmaa gaaladu waa waa midowday annaguna muslimiinta inay midowdo ha ku cifro qaadato oo haddii ilaah kuule magaaladu waa midowday annaguna waa midoobayna waa midownay insha allahu mulana guushana waxaa iskale muslimiinta haddii lahaydna waxaan leeyahay kale cashar qaashada maraykanka uusan maanta ka qaadanaynin waxaa weeye ilaahay tiisa ayaa fulaysa waxaa lagu imtixaamayaa waa muslimiinta inay ka baraarugaan ujeedada maraykanka fahmaan ayaa la rabaa oo haddii ilaah kuule cashar ayaguna casharku waa ka qaadan waya cashar ay muslimiintu ka qaadato ilaa ay haddii ilaah kuule aqalkacdoo maraykanka ay ka tegayso iyo falastiinna xoreynayso gaalada maraykanka waxay u borordiiqayaan xasuuqii muwaadiniintooda lagu gaarsiiyey weeraradii kow iyo tobanka setembar iyaguna waxay ka qayb qaadanayaan xasuuqa khaza halkaan anoo idinku soo booqday oo ah cabdulaahi indhageelle waxaan ka xumahay gaalada haddii ilaahay kuu roon yahay dhibaatada ku haysa oo yahuudda oo falastiin dhibaatada ku haysa taas baan ka xumahay halna waa ku faraxsanahay oo dad muslimiintu inay hurdada ka kaceen dadka reer falastiin ee walaalahayna ee muslimiinta ee dhibaatadu ay ku habsatay oo dhibaatadu haydana ilaahay ha ka dulqaado ilaahay ha ka dulqaado aanu leennahay ilaahay ha ka dulqaado waan garabkiinaaanu taagannahay waidinla maaragtay waidinla baror deeqaynaa xanuunka adiga maaragta idin haaya annagana waa nahayaa inaan idin soo gaarno haddaan maaragta aan nahay maaragta muslimiinta bariga afrika haddaan nahay inaan idin soo gaarno ayaana hawadayna ku weyn oon u hanqaltaagaynaa oon ku tala jirnaa oo wax noolaha aysan jirin ilaahay koonka waxu keenay wax noolaha ma jiraan eedba waa la dhimo lahay inaad sabarteen oo adkaysateen ood haddii maaragta dhibaatada idin haysa aad ku sabarteen garabkiinna ayaan ku taagannaha ilaahayna ajirha idinkugu bedelo ilaahayna jinnaha idinkugu bedelo intiina shahiiday inta adiga maaragtaa dhaawacana ilaahay ha bogsiiyo cadowga idin haystana ilaahay ciidda ka hoos ha gelsha ilaahay malaa'igtiisa ha ku diro ilaahay malaa'igtiisa ha ku diro ilaahay madinkana malaa'igtiinna ha idinku xoojiyo ilaahay malaa'igtiisa ha idinku xoojiyo ilaaha idinku xooji karee usaama bin laadan oo geeriyooday ayaa soo qorsheeyey khayr allaha siiyo hadda dadkii uu ka tegey oo adiga maaragtaa abaabulay oo wax baray oo meel walba xeesha ka baray oo macallinshay ayaana dunida ku firirsan asaguna mih alla ugu talagalayo tega ilaahayna jinnadaha ka waraabiyo aanla inta ka dambaysana jinnada allaha siiyo hadda wiilalaan daalayn oon adiga maaragta cabsanayn oo geeri u diyaara oo meel walba adiga maaragta jooga ayaa hadda maaragta ayaa u taagan ayaa u taagan jihaadka u taagan gaaladana inay hadda maaragta alla ilaha ay wadada kusoo kusoo dhigaan wadada muslimiinta ama ay laayaan ku tala jira oo ciri inay cirib jiraan ku tala jira oo geedkaas caleentiisa oo wax adiga maaragta kala gaara aan la arag oo malaa'igta ilaahay lagu xoojiyey ayagaas baa kusoo fool leh ameerikaankaana laga aarsanaya yahuudda adiga maaragta waxa loo laayo oo ameerikaanka loo laayana yahuudda laba yahuudood oo maha ku haayaa mid waa israa'iil midna waa etoobiya dadka muslimiinta ahna u adeegsadaan in lacag siiyo waan wada ognaa waxaasoo dhan waan ka baxana hadda ameerikaanka asigaa loo asigaa loo laynaya wax alla wixii yahuudu beesa asigaa loo laynaya waa tahay qaybo kale oo barnaamijkeenna ka mid a ayaa inoo soo socda war saxaafadeedka ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in maraykanku aanu weli garowsan dulmigiisa welina asbaabihii keenay weeraradii sebteembar ay weli taagan yihiin haddaba maxaa caddaynaya arrimahaasi waxaan idiin soo gudbinaynaa dhinac ka mid ah xasuuqa sanadkan uu ka qayb qaadanayo maraykanka ee lagu hayo reer falastiin waxaa soo jeedinaya waryaheenna suhayb cabdulaahi haye suhayb إننا قد أظهرنا وصرحنا لمرات عديدة منذ أكثر من عقدين ونيف أن سبب خلافنا معكم هو دعمكم لحلفائكم الإسرائيليين المحتلين لأرضنا فلسطين فموقفكم هذا مع بعض المظالم الأخرى هو الذي دفعنا للقيام بأحداث الحادي عشر فنحن إنما ندافع عن حقنا booskaas ayay qadiyadda filistiin kaga jirtay ahdaaftii loo qaaday howlgalkii barakeysnaa ee kow iyo tobankii sebteembar ururweynaha alqaacida uu ku qaaday dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka saddex iyo labaatan sanno ka hor maanta oo kale si maraykanka uu u gurto midhaha qaraar ee uu ka dhaxlay garab istaagga uu siinayo maamulka gumaystaha yuhuudda iyo kaalinta uu ku leeyahay ixtiraalka dhulkaas barakaysan ee uu ku yaallo masjidka saddexaad ee ugu fadliga badan caalamka ahna halkii loo dheelmiyey nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasallam si la mid ah sida uu waddammada caalamka islaamka maraykanka ugu duulay ugana geystay gaboodfalla ka baxsan bini'aadanimada ayuu weli saddex iyo labaatan sanne kadib weeraradaasi taageero siinayaa maamulka sahaynada maraykanka ayaana wejigiisa dhabta ah fayday kadib toddobadii oktoobar markii kooxaha muqaawamada falastiiniyiintu ay weerareen maamulka isugu yeeray israa'iil kolkaas oo ay hogaamiyaasha washington ka degeen talaabiib ayna sheegeen in iyaguba ay yihiin sahayno xasuuqyada foosha xun iyo gaboodfallada arxanka daran ee saacad weliba yahuuddu kula kacayso shacabka reer khaza waxaa lagu fulinayaa gantaal uu maraykanka farsameeyey iyo diyaaradihiisa dagaalka kuwooda ugu casirsan oo uu si shuruud la'aan ah ugu wareejiyey maamulkan isugu yaray israa'iil tan iyo toddobadii oktoobar oo ay bilowdeen dagaallada u dhexeeya shacabka muslimka ee filistiin iyo sahaynada waxay dowladda maraykanka shixnada hub ah oo ku kacaya balaayiin dollar ay ku wareejisay yahuudda sida ay qireen saraakiil militari oo ka tirsan gumaystaha oo sheegay in haddii aysan jiri lahayn taageerada ameerika uu suuli lahaa kayaankooda halka hogaamiyaasha washington ay laba codleynayaan caalamkan ay u sheegayaan inay raadinayaan heshiis xabad joojineed ayna nabad la doonayaan shacabka reer khaza dhanka kale waxay sawaariikhdooda waxgumaaddo ka soo dejinayaan talaabiib si uu u sii socdo dhiigbaxa ku socda reer filistiin warbixintan waxaan ku dul istaagi doonnaa insha allah xasuuqyadii ugu foosha xumaa ee yuhuuddu ay ka geysteen qidaaca khaza muddada ku dhow halka sano ee dagaalku socdo iyo khasaaraha baaxadda leh ee ka dhashay habeennimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegneed toddoba iyo tobankii oktoobar sannadkii tegay diyaaradaha yahuudda ayaa duqaymo culus waxa ay ka fuliyeen barxadda hore ee cisbitaalka almacmadani ee ku yaala xaafadda xayu zaytuun ee koonfurta magaalada khaza duqaymaha ayaa beegsaday cisbitaalka xilli uu hoy u ahaa dad ka badan afartan kun oo barakacyaal ah daqiiqada kadib weerarka ayaana waxay kaamirooyinka warbaahinta ay soo qabteen xasuuqa bahalnimo ee goobta ka dhacay iyadoo hilbaha shuhaadada ay warnaayeen dariiqyada dhaawacyaduna ay dhiigbax u dhimanayeen waxaa habeenkaas goobta ku shahiiday ilaa shan boqol oo ruux oo u badnaa carruur iyo haween maamulka sahaynada oo falkan geystay ayaana kooxaha muqaawamada ku eedeeyey inuu ka dambeeyey weerarkaas balse waxaa amakaag sii noqday in hogaamiyaasha maraykanka uu ugu horreeya jo baidan ay warbaahinta la soo istaageen in sahaynadu aysan falkan geysan saddex iyo toban maalin kadib xasuuqii cisbitaalka almacmadani diyaaradaha dagaalka yahuudda ayaa mar kale geystay duqiimo wuxuushnimo oo ka dhacay mandiqada jabaaliya si gaar ah guryo ay degganaayeen boqolaal falastiiniyiin ah weerarkaas ayaa isagana sababay dhimashada iyo dhaawaca afar boqol oo falastiiniyiin ah sagaal iyo labaatankii bishii febraayo ee sannadkan laba kun afar iyo labaatan ciidanka gumaystaha yahuudda ayaa magaalada khaza ka geystay mid ka mid ah xasuuqyada ugu foosha xumaa waxaana majaradan loogu magacdaray xasuuqii burka kadib markii ciidanka sahaynada ay si bareer ah u toogteen dad falastiiniyiin ah oo ku sugnaa goob lagu qaybinayay raashin boqolaal falastiiniyiin ah oo ay gaajadu saamaysay islamarkaana rajo ka qabay inay helaan cunto ay quutaan ayay sahaynadu ooda kaga qaadeen rasaas waxaana mar qura goobta ku shahiiday ilaa boqol siddeed iyo toban ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen toddoba boqol iyo lixdan kale toogashooyinka iyo gantaalada ay tuurayaan diyaaradaha dagaalka keliya kuma eka nuucyada xasuuqa ee yuhuuddu geysanayso intii u dhexaysay siddeed iyo tobankii maarso ilaa kowdii bishii abril ee sannadkan laba kun afar iyo labaatan ciidanka sahaynada ayaa go'doomiyey cisbitaalka ashifa oo ah goob caafimaad midka ugu weyn ee ku yaalla qidaaca maalmihii uu socday xisaarkaas waxay yuhuuddu dileen ilaa laba boqol oo ruuxoo falastiiniyiin ah waxaana musiibada goobta ka dhacday uu caalamka ku soo baraarugay kowdii abriil markaas uu cadowgu baneeyey xarunta ashifa kadib markii uu dumiyey guryaha allaah dhulkana uu dhigay masaajidii lagu cibaadaysanayay waxaa xeryaha barakacyaasha uga daba tegay gantaalada yahuudda oo waxay allaah qaarkood la kulmeen iyagoo sujuudsan tobankii agoost ee sannadkan laba kun afar iyo labaatan diyaaradaha dagaalka yuhuudda ayaa duqiimo wuxuushnimo waxay ku beegsadeen mandiqadda xayu daraj halkaasoo ay ku dileen ilaa boqol ruux oo u taagnaa salaadda fajar intan oo keliya kuma eka xasuuqyada bahalnimo oo ay wajahayaan shacabka reer khaza sida ay sheegayso waaxda caafimaadka magaalada khaza tirada shuhaddada ayaa gaaraysa afartan iyo kow kun iyo siddeetan iyo afar ruux halka dhaawacyadu ay kor u dhaafayaan in ka badan lixdan iyo shan kun sidaa ayay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka uga qayb qaadanaysaa xasuuqa ka socda khaza saddex iyo labaatan sane kadib ayayna hogaamiyaasha washington bannaanka soo dhigeen kaalinta ay ku leeyihiin ixtilaalka reer falastiin markaas oo dad badan ay u caddaatay siraaca dagaalka lagula jiro amerika iyo in jabkeeda uu ku xidhan yahay xuraynta falastiin sahaynada aqalka cad ayaana waxdoorin kuwa fadhiya talaabiib waa hagaag markaan aan eegno bulshada ku dhaqan degmada buulafuulaay ee wilaayada baay iyo sida ay uga hadleen weeraradii koob iyo tobankii sebtembar waxaan idinku wareejinayaa waryaheena xasan cabdiraxmaan abu xasaan
su-aasha ugu horeyso gacanteyda midig walaalka fadhi aan weydiin doona duaaleyd waxay u dhacaysaa saliibiyiinta maraykanka maanta waxay u baroordeeqayaan weeraradii koob iyo tobankii sebtembar welina maraykanka dulmigii uu ku hayay muslimiinta sidii ayuu u wadaa marka maxaa laga fahmi karaa arrinta ayada ah in hadda ay u baroordiiqaan koo iyo tobankii sebtembar haddana weli dulmigii iyo gumaadkii ummadda muslimiinta ay ku hayeen ay weli halkooda kasii wadaan maxaa arrinta ayada la dhihi karaa bismillah bismillahi raxmaan raxiim insha allahu tacaala waxaan arrinta ayada hadda oo baroordiiq hadda ay ku jiraan mareykanka waxaa weeyaan waa kibirkii weli ku jiro kibirkii ayaa weli ku jiro maxaa yeele dhe anigu xilligaas dhalaan ka booqanaya waa fiirinay ilaahay baan ku mahadsan si fiican baa loo galay maalinta iyada ah waan daawanayey diyaarooyinka walaalaha kheyr allaha siiye maarata waxaa weyaan ay isqarxinayaan oo maarata dabaqooyinka isku qarxinayaan waan arkayey marka hadda maanta inuu barooqdiiqo waxaa waaye weli maarata waxaa waye kibirkiia ku jiro kibirkiia ku jiro marka waa in jawaabteeda la siiyaa si saxna loo siiyaa insha allahu tacala waxaad leedahay wax kalaa u dhiman wax kalaa u laaban oo weliba taas ka daran taas mid ka daran in la karbaasho wey oo taas mid ka daran casharada noocaas wax ka daran ka badan in la siiyo maarata iyay waajibtaa waana insha allah waana la siin doonaa marka kibirkii aa weli ku jiro insha allah weerarada ayada ah marka weli kuma aysan quus qaadan maraykanka waxbaa u laaban kibir buu kasii qaaday haddana maarata waxaa adduunka hadda waa fircawnka hadda joogo waay oo hadda dunida hadda fircawnka hadda boqboleynaya adduunka oo anaa diiq ka ah oo leeyahay meel walba maarata waxaa weeyaan oo maarata oo gebgablaysanayo waa weli wax baa u laaban in la kuleeyo baa u laaban insha allah waynu ku socotaa haddii ilaa yidhaah maraykanka darbo kale ayaa u dhiman ma la dhihi karaa weli cashirka ma uusan baran weeraradii kow iyo tobankii sebtembar ama weeraradii ka dhacay ciraaq iyo afghanistan haa waa la dhihi karaa dhibaato badan waa ka soo gaartay iyo khasaaro badan ha ka soo gaaray iyo hanti hanti iyo cabsi iyo argagax maanta wax ku soo beeray inay macnaha borordeeqaan horta idoo waqti badan uu ka soo wareegay kolley dharbaaxo weynaa soo gaartay jab weynaa soo gaaray argagax badanaa soo gaaray taa ayada markaan xagga kaga gudbo tan kala haa waa u dhiman yihiinoo hadee wixiioo waa gaalo gaalana haddii og tahayoo cawaanta xoolaha iyo aygana isma dhaamaan marka samberi marka waxaa waaye waa loo fursado kalay iyo meelo badan lagasoo laga soo geli karay weerara waa u dhiman yihiin waana fursadun waa kolley waa loo heli doonaa insha allah waan loo helayaa marka weeraradii afghanistan ee ciraaq ku qabsaday weli kuwaas kuwa ka darnaa u dhiman ad leeda kuwa kasii darnaa u dhiman maadaama ashara khasaare loo geystay hanti bad hanti kaga burburtay ayay ku dhammaadeen wakhtigaanay kusoo guurtay inay maanta burordeeqan oo ooyaan haddana gaalo waayo oo haddii aqligeeda waad og tahay oo haddee ma ma ma sawir badan ma siin doono marka wax badanaa u dhiman khasaarahii iyo labajabaar iyo dhibaato badan iyo waxaweye yaa u dhiman insha allah yaad ka taqaanaa ama aad ka xusi kartaa raggii haliyeyada ahaa ee howlgalkaas fuliyay ko iyo tobankii sebtembar ilaahaygina soo waafajiyey oo na gaarsiiyey maalintaasi oo dhacaysay dhacdadaanii aad baan uga faraxnay waana daawanaynay siday wax u dhacayeen iyo xaaladda ay socday iyo meelaha ay wax ka kala dhacayeen iyo siday diyaaradaha u galayaan damaashaad iyo farxad iyo xaflado aan dhiganay waa ku damaashaadaynay alxamdulilah maantana ilaahaygiina gaarsiiyey waxaan ku faraxsanayn baabi'inta la baabi'inayo saliibiyiintii waddanka ku soo duulay oo la baabi'inayo oo la laaynayo oo guryahoodii guryihii madoobaay oo la baabi'inayo oo dabaqyadii intaas ay ku faani jireen oo cirka ay jireen dhulka dhulka galayaan oo khasaaro badan ay ka soo gaartay ilaahay waa ku mahadsan alxamdulilahi rabbialcaalamiin maantana waan waxaan ku faraxsannahay inuu ilaahayna gaarsiiyey raggii mujaahidiinta ahaa oo naftooda huray maxamed cadaa iyo xani xanjuur ilaahay jannadii fardooseed ha ku waraabiyo annagana ilaahay meeshii ay ku bixeen ilaahay ha nagu bixiyo annagana insha allahu tacala la kulinkooda rajaynaynaa dad badanna waxay rajaynayaan sidii hadafkaasi iyo oo maanta meeshaasi qabuurihii saliibiyiinta looga dhigi lahay unbaan ka fikiraynaa ilaahayna ku baabi'i wayna ku baabeen wayna ku baabi'i doonaan ayagana hadday u dabaaldegayaan annagana waxaan rabnaa inaan meeshaba qabsanno oo aan ka taagno meesha hadda ay ku faanayaan raayid aan ka taagno sidii raggii hore ay u sameeyeen annagana waxaan rabnaa in raayid aan ka taagno insha allahu tacaala waa hagaag waxa ugu badan ee la isweydiinayo ayaa ah maxay ahaayeen asbaabaha soo dedejiyey weeraradii koob iyo tobankii sebtembar su-aashaas iyo arrimo ku xeeranba waxaa ka jawaabaya sheekh usaama bin laadim sida uu ku sheegay dhambaal uu u diray maraykanka iyo shacabkiisa labiiyo labaatan sanno ka hor taas oo sannadkan qabsatay baraha bulshada markii dad badan oo amerikaan ah ay akhristeen ayna isbarbar dhigeen garnaqsiga sheekh usaama iyo waxa ay dowladdoodu ka geysanayso magaalada khaza haddaba aan idin xasuusinno waxaa ku qornaa dhambaalkaasi iyo asbaabaha uu sheekh usaama allaha ka aqbale shahaadadiisa ku sheegay in loo beegsaday daarihii dhaadheeraa iyo wasaaraddii difaaca maraykanka bismillaahi araxmaani araxiim allah wuxuu yidhi أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير
qoraayaasha ameerikaanka ah qaar ka mid ah ayaa waxay faafiyeen qormooyin ay ciwaan uga dhigeen maxaan kula dagaalamaynaa qormooyinkan ayaa waxaa ka dhashay hadal celinno kuwaas oo qayb ka mid ah ay xaqa waafaqeen qayb kalena ay xaqa baalmareen marka waxaan halkan ku soo bandhigaynaa xaqa si aan u caddayno dadkana uga digno annagoo allah kaga ajar xisaabsanayna sidoo kalena weyddiisanayna inaan xaqa waafaqno annaga oo allah tala saaranayna waxaan jawaabaheenna ku sallayn doonnaa laba su'aalood oo ku wajahan dadka ameerikaanka ah su'aasha koowaad maxaan idinla dagaalamaynaa oo aan idinkaga soo horjeednaa su'aasha labaad maxaan idinkugu yeedraynaa maxaanse idinka doonaynaa marka aan u imaanno jawaabta su'aasha koowaad ee ah maxaan idinla dagaalamaynaa oo aan idinkaga soo horjeednaa jawaabteedu waa mid sahlan waxaan idinla dagaalamaynaa in aad nagu soo duusheen welina aad duulaan nagu tihiin waxaa nagu soo weerarteen falastiin falastiin oo ah mid ku hoos jirta gumaysiga yahuudda muddo ku dhow siddeetan sano ingiriiska ayaana ku wareejiyey idinka ameerikaanka ahna waxaad garab iyo gurmadba siisaan yahuudda muddo ka badan konton sano waa konton sano oo reer falastiin ay la kulmayaan dhib gumaad barakicin burburin iyo baabi'in nooc walba ah in la dhiso dowladda yahuudda ayna sii dhisnaato waa dembi midka ugu weyn idinka ayaana hoggaan u ah mujrimiinta dembigaasi geysanaya dhab ahaantiina looma baahna in la sharxo heerka uu gaadhsiisan yahay taageerada ay maraykanka siiyaan yahuudda jiritaanka dowladda yahuudda waa jariimo ay lama huraan tahay in laga tirtiro qof walba oo jariimadaasi qayb ka qaatayna waa in lala xisaabtamo lagana arguto labo waan qosolnaa marna waan oynaa markaan aragno in aydan weli ka daalin ku celcelinta beenta aad soo dhoodhoobteen taasoo ah in yahuudda ay xaq sharci ah ku leeyihiin dhulka filistiin sidaba loogu yaboohay towraadka qof kasta oo beentaas iska diidana waxaa lagu tuhmaa inuu ka soo horjeedo waxa loogu yeedho saamiyada tani waa mid ka mida been abuuradka ugu foosha xun ee ku dhex faafsan taariikhda reer falastiin waa carab barax tiran sidoo kale waa saamiyiin dhalad ah muslimiinta ayaana ah kuwa dhaxlay nebi muuse calayhi salaam iyaga ayaana ah kuwa dhaxlay towraadka asalka ah ee aan la beddelin muslimiintu waxay aaminsan yihiin dhammaan ambiyada oo ay ka mid yihiin ibraahiim muusa ciisa iyo nebi moxamed calayhimusalaam marka haddii dadkii raacay nebi muuse calayhi salaam loo ballanqaaday in ay falastiin xaq u leeyihiin muslimiinta ayaa ah kuwa ugu xaq leh arrintaas markii ay muslimiintu furteen falastiin ayna ka ceeriyeen ruum falastiin iyo qudus waxay ku soo noqdeen gacanta islaamka sidaa daraaddeed sheegashada been abuurka ah ee ah in yahuudda ay xaq taariikhi ah u leedahay falastiin waa mid aanan marnaba suuragal ahayn sababtoo ah falastiin waxaa leh muslimiinta rumaysan dhammaan ambiyada uu allah soo diray iyagoo aan kala saarin waxaa waajib ah in loo aargudo dhiigga ku daadanaya falastiin iyada oo intii aad geysateen la idiin geysanayo suurtagal ma aha in falastiiniyiinta keligood ay ooyaan haweenkooda keliyana ay garooboobaan ilmahooda keliyana ay agoontoobaan waxaad nagu soo weerarteen soomaaliya waxaad difaacdeen gaboodfalladii ay ruushka noogu geysteen shiishaan iyo gumaadka ay hindida noogu geysatay kashmiir iyo duulaanka ay yuhuudda ku qaadeen lubnaan xukuumadaha dabadhilifyada idiin ah ee aad ka dhisateen dhulalkeenna waxay nagu beegsanayaan maalin walba amaradiinna oggolaanshihiinna iyo qorshihiinna xukuumadahan dabadhilifyada idiin ah waxay shucuubteena ka hor istaageen inay isku xukumaan shareecada islaamka iyagoo u adeegsanaya awood iyo ku been abuurasho xukuumadahan dabadhilifyada idiin ah waxayna dhadhan siiyeen qaraarka dulliga iyaga oo nagu karantiilay xabsiyada cabsida iyo bahdilka xukuumadahan dabadhilifyada idiin ah waxay xadaan hantida ummaddeenna iyagoo idinkaga iibsada qiimo jaban xukuumadahan dabadhilifyada idiin ah waxay isku dhiibeen yahuudda waxayna ku wareejiyeen inta badan dhulalka filistiin iyagoo u aqoonsaday waxay ugu yareen dowladda yahuudda taas oo laga dul dhisay dhiigga shacabka iyo dheecaanka reer filistiin in la rido xukuumadahan oo meesha laga saaro waa waajibna saaran waana tillaabo ay tahay qasab in la qaado si loo xoreeyo ummaddeenna si shareecada ay u noqoto mid ka talisa dhulkeenna iyo si aan u soo ceshanno filistiin dagaalka aan kula jirno xukuumadahan dabadhilifyada idiin ah ma ahan mid ka madax bannaan dagaalka aan idinkula jirno haddaad tihiin maraykanka idinka ameerikaanka ah waxaad xadaan hantideenna naaftadeenna idinka oo ku qaata lacag yar taasna waxaa sabab u ah saamaynta aad adduunka ku leedihiin iyo handadaadda ciidan ee aad adduunka ku handadaysaan xatooyadan waa xatooyadii ugu weyneed ee abid soo marta adduunka ciidankiinnu waxay gumaystaan dhulkeenna waxaadna ka dhisateen xeryo ciidan waxaad fasahaadinaysaan dhulkeenna waxaad godoominaysaan muqadasaadkeenna idinkoo ilaalinaya nabadgelyada yahuudda iyo si aad dammaanad ugu heshaan sii socoshada xatooyada aad xadaysaan hantideenna waxaad gaajaysiiseen muslimiinta ku nool ciraaq maalin walba waxaa halkaasi ku dhinta ilmo yaryar waxaa wax lala yaabo ah in ka badan hal dhibic shan milyan oo carruur ciraaqiyiin ah ayaa u dhintay cunaqabateynta aad saarteen ciraaq owgeed dana kama aydan gelin laakiin markii shacabkiina laga dilay saddex kun oo keliya adduunka oo dhan ayaa af labadii dhawaaqay wuuna istaagay ilaa maantana ma uusan saldhigan waxaad yahuudda ku taageertaan fikradda ah inay qudus caasimad u tahay waxaadna oggolaateen inaad halkaas u rartaan safaaradihiinna iyagoo idinka helaya kaalmo iyo ilaalo ayay qorsheynayaan yahuudda inay dumiyaan masjidul aqsa shaaroon oo lagu ilaalinayo hubkiinna wuxuu xoog ku galay masjidul aqsa si uu u wasaqeeyo taas oo gogoldhig u ahayd inay burburiyaan lana wareegaan gebi ahaantiisba masjidka musiibooyinkan iyo dhibaatooyinkan waa tusaale yar oo ka mid ah dulmigiinna iyo cadowtooyadiinna aad nagula kacaysaan diinteenna waxayna faraysaa in qofka la dulmiyey uu xaq u leeyahay inuu iska celiyo kan dulminaya marka ha naga suginina wax aan ka ahayn jihaad iyo iska caabin iyo aargoosi macquul ma tahay inaan iska aamusno kadib markii ay ameerikaanku nagu soo duuleen duulaanna nagu hayaan muddo ka badan konton sano suurtagal ma tahay inaan iska dayno iyaga oo waxaas oo aan soo sheegay iyo ka badanba geystay si ay ugu noolaadaan nabad iyo xasilooni waxaad ku doodi kartaan wixii aan soo sheegnay oo dhan ma idin bannaynaysaa inaad ku duushaan dadka shacabka ah ee aan iyaga wax dhib ah idiin geysan aanan ka qayb qaadan tani waxay ka hor imaanaysaa ereyga aad mar walba ku celcelisaan ee ah in maraykanka uu yahay dhulka xorriyadda ayna hoggaamiso hoggaanka xorriyadda adduunka sidaa darteed shacabka maraykanka iyaga ayaa doortay xukuumaddooda iyaga oo aysan cidno qasbin waana go'aan ku yimid qanacsanaan ay ku qanacsan yihiin siyaasadda xukuumaddooda sidaas ayuuna shacabka maraykanka ku doortay kuna oggolaaday gumaadka ay yahuudda ku hayaan reer falastiin iyo gumaysiga ay ku haystaan dhulkooda iyo sii socoshada dilka jirdilka iyo qaxinta falastiiniyiinta shacabka maraykanka wuxuu awood u leeyahay inuu iska diido siyaasadaha xukuumaddiisa iyo xitaa inuu beddelo haddii uu doono shacabka maraykanka isaga ayaa bixiya canshuurta lagu maalgelinayo diyaaradaha nagu duqaynaya afghanistan iyo taangiyada burburinaya guryaheenna filistiin iyo ciidanka gumaysiga ku haysta khaliijka iyo maraakiibta go'doon ka saaray ciraaq canshuurta ay bixiyaan ayaa la siiyaa yahuudda si ay u sii wado duulaanka iyo isballaarinta ay ku hayso dhulka filistiin marka shacabka maraykanka isaga ayaa maalgeliya duulaankana lagu hayo isaga ayaana maamulo qaabka loo bixiyo canshuurtaas isagoo adeegsanaya musharaxiinta uu dooranayo sidoo kale ciidanka maraykanka ayaa qayb ka ah shacabka maraykanka waa isla iyaga kuwa ku saacida yahuudda si xishood la'aan ah dagaalka ay nagu hayaan shacabka maraykanka isaga ayaa raggiisa iyo dumarkiisaba u oggolaada inay noqdaan ciidan si ay noogu soo duulaan sidaa daraaddeed marnaba shacabka maraykanka beri kama ahan jaraa-imta ay geysanayaan maraykanka iyo yahuudda allah wuxuu noo sharciyeeyey inay noo bannaan tahay aargoosiga sidaa daraaddeed haddiina lagu soo duulo waxaan xaq u leenahay inaan iska caabinno oo aan ka jawaabno qoladii dumisa tuulooyinkeenna iyo magaalooyinkeenna waxaan xaq u leenahay inaan burburinno tuulooyinkooda iyo magaalooyinkooda qoladii xadda hantideenna waxaan xaq u leenahay inaan burburino hantidooda qoladii shacabkeenna laysana waxaan xaq u leenahay in aan layno shacabkooda ilaa iyo maanta xukuumadda iyo saxaafadda maraykanka waxay diidan yihiin inay ka jawaabaan su'aasha ah maxay noogu soo weerareen new york iyo washington haddii shaaroon uu yahay nin nabadeed marka loo eego sida uu u arko bush annagana waxaa nahay dad nabadeed maraykanku ma yaqaano luuqadda akhlaaqda iyo mabaadi'da sidaa darteed waxaan kula hadlaynaa luuqadda uu fahmayo su-aasha labaad maxaan idinkugu yeedraynaa maxaanse idinka doonaynaa waxaan ugu jawaabayaa ugu horeen waxaan idinkugu yeedraynaa islaamka waxaan idinkugu yeedraynaa inaad allah keligii waxidaan oo aad beri ka noqotaan shirkiga iskana diidaan jaceylka dhammaystiran ee allah la jeclaado waxaa asal u ah in si dhammaystiran loogu hoggaansamo dhammaan wixii uuna faray iyo in la iska diido dhammaan ra'yiga iyo awaamiirta aragtiyada iyo diimaha khilaafsan diinta islaamka ee allah uu ku soo dejiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam taasoo ah diinta dhammaan ambiyada calayhim assalaam diintan ayaan idinkugu yeeraynaa waa diintii lagu soo qatimay diimaha waa towxiidka allah iyo in cibaadada loo barax tiro akhlaaqda suuban hagaagsanaanta naxariista sharafta daahirnimada iyo cabsida allah waana diinta u ixsaan falaysa dadka oo dhan una cadaalad samaynaysa xuquuqdooda siinaysa dadka la dulmiyana difaacaysa macruufka dadka faraysa munkarkana ka reebaysa iyada oo loo adeegsanayo gacanta carabka iyo qalbiga waa diinta jihaadka waddada allah si ay kelimadda allah u noqoto midda saraysa waa diinta midnimada iyo in la isku kaashado daacada allah waa diin aanan dadka ku kala haybsoocaynin midab jinsiyad iyo luuqad waa diinta kitaabkeeda qur-aanka uu yahay mid laga ilaaliyey in isbeddel lagu sameeyo kadib markii wax laga beddelay dhammaan kutubadii kale uu allah soo dejiyey qur-aanku waa mucjiso jiraysa ilaa qiyaamaha allahna wuxuu dadka ku taxadiyey inay keenaan kitaab la mid ah ama xitaa toban aayadood oo la mid ah aayadaha qur-aanka arrinta labaad ee aan idinkugu yeerayno waa inaad naga dhaaftaan dhibka dulmiga beenta iyo fisqiga idinku dhex faafay waxaan idinkugu yeeraynaa inaad noqotaan dad leh akhlaaq mabaadi sharaf daahirnimo iyo inaad iska dhaaftaan xadgudubka qowmaluudnimada iyo waxyaabaha maanka dooriya iyo ribada intaasi oo dhan ayaan idinkugu yeeraynaa si aad uga xorowdaan wixii aad ku dhacdeen iyo si aad uga xorowdaan beenta aad dadka ku gaadaysaan waxaadna ogaataan in madaxdiinnu ay idinka qarinayaan xaaladda liidata ee aad gaarteen waxaana wax laga murugooda ah in aan idin dhaho waxaad tihiin xadaarad ama horumarkii ugu liitay ee soo mara taariikhda dadka waa hagaag markaana waxaan idiin soo gudbinaynaa bulshada ku dhaqan degmada bu'a qableh iyo sida ay uga hadleen weeraradii koob iyo tobankii sebtembar anigoo ka mid ah dadweynaha ku nool degmada buqa qable magaceeyun yahay ustaad cabdisabad waa qisaas cadile maxaa yeelay maraykanka kibirkiisa iyo inuu muslimiinta meel kasta ku beegsada ayuu marwalba u taagnaay marka rabaaxti oo waxawaaye xagga mujaahidiinta ugu timaaday oo ilaahay u keenay waaye marka maraykanka meesha waxaa ka gaaray jab iyo hasiimo marka allah subxaana wa tacaala umahadinayna raggii weerarka fuliyeen waxaan ka aqaanaa amiirka katiibadaas maxamed cadaa saciid alqaamidi xani xanjuur ah kamid ah raggaasaa kamid ah ilaahay u naxariista jannatul firdaws lacala an allah geeyo aad oo aad weliba midkaas mid ka daran ayuu u baahan yahay maxaa yeelay maraykanka waa maanta midkaanta taageeraya yuhuudda falastiinta u xasuuqaysa walaalaheen oo qof kasta oo muslim oo islaam oo ka danqanaya marka maraykanka wuxuu u baahan yahay taas iyo tuko daran inay ragga walaalaha meel kasta ay joogaan ay maraykanka ay waxa waaye taas mid ka daran ay u soo dhigaan insha allah arrintaas waxaan ka leeyahay wixii sheekh usaama uu ku yidhi lan taxlim amriika walaa man yaciishu amriika amnan xataa naciishuhu waaqican fii falastiin micnaha ameerikaanka yaysan ku riyoonin amni iyo wixii ku noolba ilaa aan falastiin kaga noolaanayna annagoo aaminina falastiinaan baabi'ina dadka muslimiintaan baabi'ina anigana amni aan rabaan ku noolaada taas ma soconaysa wax u soo socda ka sii daran kuwaan barordiiq ay samayn anagana maxaan ku idhahda isha waa ku faraxsannahay waa ninka la yidhaha farxadiiqaan samaynaynaa waa ku faraxsannahay wax ku soo socda ayaa ka sii daran biidni illaahi albaari insha allahu tacaala mar dhowna dhagahayna waxay ku farxad ay maqli doontaa insha allahu tacaala cashar kama baran ulaa'ika kal ancaami bal hum adallu sabiil cashar waa ka barta horta waxyaaba badan waa isbedelay adduunyada wax badan waa ka bedelmeen ameerikaanka in la dagaalami karo waa la ogaaday kow tobanka septembar kadib adduunyada meesha u socota waa ka weecatay maxaan ku idhahdaa laakiin weli hadda waa doqoma wax ay garanaayeen ma laha caqli ma lahan abar waa ilaa ay ka haruunaayeen caqli ma lahanba marka weli kama baranin waxaa la dhihi karaa insha allahu tacaala ilahay idinkii washington lugta markii lugtaga birsa ogaan doona ilahay idinka wax ka baran doona degmada buqa qable ayaan joogaa wilaayada islaamiga hiiraan baroordiiqa maanta maraykanka uu baroordiiqayo waa wax lala yaabo taas bedelkeeda asigoo ku laayay gacmihiisa afartan kun oo muslimiina oo joogo falastiin oo caruur iyo waayil iyo haween iskugu jiro marka waxaas waxaa la odhan karaa wax oo mataqaanaa wax lala yaabo ah maraykanka waxaas waxba kama jiraan ayaa la odhan karaa nacam qisa caadile waa la odhan karaa weliba ma gaarin boqolkiiba hal ma dham ayaan leeyahay intaas maraykanka laga burburiyey ontaas oo lacag ah oo xanta ah iyo dad laga laayay boqolkiiba hal dhibic hal ma dhamo marka insha allahu tacaala gacmaha muslimiinta maraykanka waa lagu layn doonaa sanawaadka soo socda insha allahu tacaala waxaan joogaa magaalada buuqa qable wilaayada islaamiga ee hiiraan weerarkii kow iyo tobankii sebtembar ee maraykanka lagu qaaday mid la mid ah alfa la mid ah oo kun la mid ah mar walba u baahan yahay sababtoo ah weerarkaas asi loo geystay waxaa ka badan inta dhawaato ah oo muslimiinta mar walba u geysanayo hadday dhibaatada ka socoto khaza midda soomaaliya ka socoto midda yeman ka socoto midda adduunka ka socoto badanaa waxaa geystaa oo gacan ku leh maraykanka marka weerarkaas mid la mid ah iyo kun jeer oo kaas oo la mid ah wuu u baahan yahay marka mar walba waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah waa inood ay ka dhigtaan hadafkooda koowaad maraykanka meel alla meeshay ku arkaan maraykanka waa in hordada loo diidaa waa hagaag haddii maraykanka shalay weeraradii koob iyo tobankii sebtembar ku mutaystay taageerada uu siinaya yahuudda maanta oo uu sii kordhiyo taageeradiisa yahuudda maxaa kala gudboon muslimiinta xilli uu socdo duulaan ba'an oo lagu hayo reer falastiin oo ay dhinac socoto tabantaabada maraykanka walaalkeenna alfaatix ayaa su'aashaasi hordhignay haye faatax bismillaah aad baad u mahadsantaha walaalka saddex iyo labaatan sano kadib markii ay dhaceen weeraradii barakiisnaa ee new york iyo washington maraykankuna uu ku duulay dunida muslimka inteeda badan gaboodfalladii maraykanku u geystanayey ee dadka muslimiinta maanta way ka daran yihiin saddex iyo labaatan sano ka hor wixii dhacayey dowladda maraykanka runtii dalal fara badan oo ka tirsan caalamka islaamka ayay duqiimo bahalnimo leh iyo xasuuq ay geysanayaan ciidamadeedu ay ka socdeen sanadadii lasoo dhaafay waa hadda ka socda magaalada khaza wax la mid ah sooma marin dunida xataa haddii la eego dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad waxa ay reer galbeedku ugu yeeraan magaalada khaza ee dhulka filistiin waxa lagu burburiyey ee shacabka lagu gumaaday waa hubka dowladda maraykanka iyo ingiriiska oo ah labada dowladood ee isku garabsanayay duulaankii lagu qaaday afghanistaan iyo ciraaq waxaan ogeyn malaayiinta caruurta muslimiinta reer ciraaq ee gaajada lagu dilay kuwa duqiimaha lagu dilay maanta ayay muslimiinta iyo mujaahidiinta meel walba ay joogaan ay uga awlaweysan tahay inay u argudaan muslimiinta oo ay weeraraan dowladda saliibiyadda maraykanka haddii labada kun iyo kowdii raggii mujaahidiinta ee isxilqaamay ay u qiirodoon diinkooda ayna ameerika uga argudayeen dadka muslimiinta ah maanta tii ka daran ayaa taagan waxaa ka socda mandiqada sham haddii ahaan lahayd suuriya iyo filistiin waa wax runtii mudan in thawrada islaamiga jihaadiga ah meel walba ay ka qaraxdo si loola xisaabtamo dowladda saliibiyadda maraykanka iyo xulufadeeda waxaa la qiyaasayaa in kow iyo toban bilood oo socdo dagaalka magaalada khaza maraykanku halkaas uu geeyey bambaanooyin xaariqa ah iyo hub mamnuuc ka ahaa in loo adeegsado dagaalada warbixinada soo baxaya waxay sheegayaan in dowladda maraykanka hogaamiyo jo biden ay si hagar la-aaneed maamulka yahuudda sahiyuuniyadda ay hadiyad ahaan u siisay hub halis ah kaas oo burburiyey inta badan ee xaafadaha magaalada khaza caruur iyo dad waayeelo ah ayaana runtii guryahooda lagula dumiyey shuhadada qaar ilaa hadda lama soo saarin sababo la xiriira burburka oo xadkii loogu talagala dhaafay islamarkaasna fooda aan la gelin karin xaafado idil ayaa isku bedelay maqbaro lagu xasuuqay dad muslimiin ah dowladda saliibiyadda maraykanka jaraa-imta ee maanta ka geysanaysa dunida muslimka runtii waa kuwo qof walba oo dunidan ku dhaqan indhihiis way ku sii jeedaan xataa dadka gaalada ah ee qaaradaha kale ku dhaqan ayaa qabanaya shirar jaraa-id oo si aad ah u dhaleecaynaya waxa maraykanku ka geysanaya dunida muslimka saddex iyo labaatan sano kadib maraykanku sarac ayuu u qaaday duqeymaha uu adeegsanayo diyaaradaha daroniska oo ka geysanaya wadamada caalamka islaamka halkaasna shacabka muslimiinta ah uu ku xasuuqayo dhammaanba muslimiinta fardi fardi iyo jamaacaadka jihaadiga ah waxaa waajib ku ah in maanta ay u argudaan walaalahooda muslimiinta ah wixii kow iyo tobankii sebtembar dhacay wax ka daran ayna maanta maraykanka iyo culufadiisa salibiinta u baahan yihiin waxaana daawow ah in loo aargudo dadka muslimiinta ah ee meel walba maanta amerika iyo xulufadoodu ay ku xasuuqayaan meelaha ugu daran ee maraykanku xasuuqa uu ka geystay waxaa laga xusi karaa afghanistan ciraaq soomaaliya yemen iyo mandiqada sham oo runtii maraykanku uu ku dilay malaayiin qof muslimiin ah shakina kuma jiro in dhiiggaas muslimiinta ee qulqulaya uusan xisaab la-aan noqon doonin oo ay jiraan haliyeeyo dhibic walba oo dhiig ah oo muslim laga daadiyo kula xisaabtamayso ameerika iyo xulufadeeda waa hagaag weli barnaamijka ayaan ku guda jirnaa markaana aan eegno bulshada ku dhaqan wilaayada shabeellada hoose iyo sida ay uga hadleen weeraradii koob iyo tobankii sebteembar dhacay iyo baroodiiqda gaalada ay samaynayaan waryaheenna rabbaani ayaa mikrofoon kala dhex qaaday awalan allah subxaana wa tacaala ayaan maanta ugu mahad celinaynaa wax badan allaha maanta na gaarsiiyey maxay ahayd saddex iyo labaatan sano hadda ka hor ah maalinkii oo maxaan kuu sheegaa lagu dhuftay maraykanka jabkii ugu xoogganaa oo abad gaaro oo qof muslimiinta ay fuliyeen macnaha dhibkii maantaas gaaray ilaa iyo haddana uu ka qoomamaynaayo oo duulaanka welibigiisa asoo duulaan ku ah muslimiinta haddana maalinkaas iyo wixii ka dambeeyey duulaamo badan qaaday kuna jabay allah subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa waa hagaag weli waxaynu ku guda jirnaa qaybihii ururinta aara'da ee ku saabsan xilligan oo kale markii ay ku beegnayd kow iyo tobankii sebtembar laba kun iyo kowgii markaan fikirkayga ka dhiibto horta run ahaantii kow iyo tobanka sebtembar marka la sheego annagu waa farxnaa runtii gaaladuna way ka argagaxdaa sida ay hadda ugu farxayaan falastiin laynteeda ayaan annagana ugu farxnaa layntooda insha allahu tacaalaa annaga waxay noogu dhigan tahay maalin weyn oo aad iyo aad u weyn insha allahu tacaalaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa maalin maalmahaas ka sii weyn biidni illaahi tacaala inay soo baxdo waxaa la yidhaahaa isku ogin cayna maha ammaanna ma aha gaalo iyo unuga ilaa yowmaalqiyaamo dagaalkeenna waa socona awooddii awood sheeganaysay inta hadda aan joogno qarniyaalkan labo malaa'ikan waxaan loo dhowaan karin oo yaa laga dhigi jiray waxaan loo dhowaan karin soomaaliya sadar ka bixisay soomaaliya jid ka bixisay ilaan dibasyoona dad leesahay noqon malaa'ika dad leesahay waxaa loo jiray malaa'ika waxaas ku jiraa dad lees noqday malaa'ikan ilaahay idinkiis waa jabaa alaahana waxaan idhi beri hore oon soconayo maaligow adaa mahadle maraykanka maanwareer ku ridaan ilaah maaligow adaa mahadle maraykanka maanwareer ku rid ilaahu ameerikaankan abaariyo aanfawed ku ridaan berigi ma dhicin konooraha ma dhicin ilaahu ameerikaankan abaariyo aanfaweyn ku ridaan ilaahay waa ku ridi aanfadi waa cudurkii xumay waad ku dhacay abaarna waa ku dhacdo marayka dhaqaal xumo aad meelo la yaaciyaa uga ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa in gacanta aan ku dhigno maraykan inta u dambaysana dhaqdhaqaaqiisii ay mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala gacantooda u soo geliyo waa hagaag qaybihii dambe ayaannu soo gaarnay markaana waxaan idinku wareejinayaa waryaheenna bashiir abu ayman oo mikrofoon kala dhex maray dadweynaha reer jilib bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aad baad u mahadsantahay walaalka waxa aan taaganahay agaarka kulanka shareecada degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaan mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus la dhex mari doonaa qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmada jilib waxaana weydiin doonaa insha allahu tacaala su'aalo ku saabsan maanta oo kale kii sebtembar weeraradii ka dhaca dalka maraykanka ee qof ka mida dadka ku dhaqan degmada jilib ayaa ila jooga markan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow magacaaga
magacaygu waa abu xamse waxaan ku noolahay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe abu xamse waa mahadsan tahay ee barnaamijka gaarka ayaa nagala qaybgelaysaa insha allahu tacaala iyo fox bobka dadweynaha ku dhaqan degmada jilib ee su-aasha ugu horreysa aan ku weydiinayna waxay tahay maanta guud ahaan maraykanka waxaa u taalla dacsi ay ugu barordiiqayaan xasuuqii muwaadiniintooda lagu gaarsiiyey weeraradii kuwii tobankii sebtembar wayna ka dhagalayihiin maraykanka kaalinka ay ku leeyihiin xasuuqa ka socda ghaza bal arrinkaasi ka waran
bismillahi alxamdulilah wsala allah wasalam calaa nabiyina moxamed kow iyo tobankii sebtembar waa maalin taariikhi ah aad ayaan u xasuustaa waxay ayd maalin talaada ah dhabarjab weyn oo ku dhacay waddanka maraykanka arrintaas insha allahu tacaalaa waxaan isleeyahay maraykanka isaga ayaa kasbaday ama sabab uu ahaa in dharbaxada lagu dhufto maxaa yeelay maraykanka wuxuu isku arkay inuu yahay ilaahayga caalamka xukuma ama u taliyo sidaa darteed xadgudubyo badan oo aan la soo koobi karin oo dhinac walba leh ayuu dadka muslimiinta ku sameeyey khaasatan dadka muslimiinta ee ku dhaqan walaalaheenna falastiin ku dhaqan marka in waxaa weeye arrin dhacday ugu yaraan sano ka hor oo maraykanka maanta u barordiiqo arrinta hadda la samaynayo oo dadka muslimiinta lagu xasuuqayo in laiska dhiga tiro arrintaasi waa arrin saxa ma ahan waa tahay bal maxay cashara ka barteen maraykanka ee weeraradii kii tobankii sebtembar ee dhacay sanadkii laadakunkii maanta oo kale su-aashaad weydiisay maxay ka barteen waxa ay ka barteen cashar aad muhiim ugu ah oo ay ku waayaarkeen sida iyaguba ay noo sheegeen markii ay ciraaq ku jabeen markii afghanistaan ka baxayeen in ay iyagu iclaamiyeen ay dhaheen dhaqaalahanagiibaa burburay wuxuuna noqday dagaalkii ugu muddada dheeraa in adduunka ka gallo mana noqon doonto mar dambe inaan dagaal dambe adduunka ka gallo taa waxaa laga dheehan karaa adduunka maraykanku dagaallo badan buu ka galay laakiin kani wuxuu ahaa mid intaa ka dheer oo labaatan sano iyo muqadar socday ka xanuun badan miisaaniyad badan iyo dhaqaalo badan uu kaga baxay marka waxa ay ka barteen waa hawshaas aynay ka qoomoonayaan maanta ayna caddahay inayna dagaal dambe dib u qaadaynin oo ku wajahan muslimiinta waa hagaag dhegaystayaal weli waxa aan taaganahay agaarka kulanka shareecada ee degmada jilib waxaan ku dhex jirnaa su'aalihii aan weydiinayn qaybaha kala duwan bulshada ee ku aadan koyotobanka sebtembar markan waxaa ila jooga mid ka mid ah dadka ku dhaqan degmada jilib assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga sahal ibraahim cabdi sahal soo dhowow insha allahu tacaala barnaamij toosa ayaan ku jirnaa dad badan ayaa ka horey kuna way ka dambay doonaan su-aasha markan aan ku weydiinayo waxa ay tahay reer khaza waxa ay maanta wajahayaan ay la kulmayaan gumaad kaga imaanaya cadowga yahuudda sidoo kale maanta waxay ku soo aaday koyotobanka sebtembar iyadoo barodiiq ay samaynayaan dadka amerikaanka ah maxaad leedahay reer khaza oo weli ku hor sugan duulaanada cadowga jasaaka allahu khayran walaalka bashiir run ahaantii waxaad weydiisay su'aal muhiim ah walaalaheen haza horta waxaan leenahay maadaama ayaadiina la tasilu ilaykum maadaama gacmahanaga inay soo gaareen laakiin leyla nahaar waxaa idin soo gaaraya ducadeena waa idiin ducaynaynaa sabaaxa masaa fii adbaari kulli salawaat waxaan idin leenahay ilaahay subxaana wa tacaala gumaadkaah idinka dulqaado maanta marka waxaa isuu soo aaday run ahaantii barordiiqa maraykanka oo run ahaantii aad wax loogu farxa ah iyo xasuuqa ku socda walaalaheena haza oo aad noo dhibaataynayo oo aan alla xanuunsanayno marka ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in walaalaha ilaahi subxaana wa tacaala uu ka dulqaado cadowga daalimka ah uuna gargaaro siina nasri caajila insha allah subxana wa tacaala waa hagaag dhegaystayaal weli waxa aan taagannahay agaarka kulanka shareecada degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe markan waxaa horjeeda ka muuqda sheekhana sheekh maxamed axmed balle oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya maraykanka ma isleedahay inuu u baahan yahay weeraradii koiyo tobankii sebtembar oo kale si uu mar kale ugu barto cawaaqib xumada taageerada uu siinayo yahuudda wuxuu u baahan yahay kow iyo tobankii setembar uma baahna wuxuu u baahan yahay waxa weeyaan boqol jeer oo kow iyo tobankii setembar iyo ka badan buu u baahan yahay maxaa yeelay wuxuu ku waansami waayey oo macnaha wax ku fahmi waayey ilaa ma ogtahay waa axmaq damiin far waaweyn ba wax loogu dhigaa wuxuu u baahan yahay intaas oo jeer oo kow iyo toban setembar inuu inay ku dhacdo si uu macnaha gadaal u jalleeco si uu u yidhaahdo maxay waxaani kuugu dhacaya si uu u yidhaahdo limaadaaba lagu laynaya siduu macnaha siduu hadda uga baxayo magaranaysayo afrikada dhexe oo libiya uga cararayo ciraaq uga cararayo inuu meel kasta uga cararo maxaa yeelay macnaha khadrasada iyo kibirka asaga galay waxa ka jaasaynaya oo ka goynaya waa dadka ahlu tawxiidka laakiin murtasaqada iyo culamaa usuuga iyo xarakaadka hadaamada iyo midna waxaa la xisaabtami kara oo keliya dad ahlu tawxiid ah oo garanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadka uu soo dejiyey oo garanaya waxa weeye waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa ayagii baa maanta fahamsan waxa weye dulmiga uu maraykanku ku jiro iska daa waxa weeye dadka muslimiinta marka waxa weye bashiir wuxuu u baahan yahay boqol jeer oo ixda cashar seteembara waana ay ku soo socotaa insha allahu subxaana wa tacaala aad buu mahadsan yahay sheekhana sheekh maxamed axmed balle ayuu kaasii ahaa oo isagoo ku sugan agaarka kulanka shareecada u waramayey warbaahinta islaamiga al-andalus waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa dhammaantiis baan ku falanqaynay saddex iyo labaatan sano kadib maraykanka oo u barordiiqaya xasuuqii ka soo gaaray weeraradii koob iyo tobankii sebtembar iyo asbaabaha keenay weeraradaasi intaa mid lamida barnaamij caynkanoo kale aan ku kulmi doona insha allahu tacala waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا رهبة